wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle maxamed ibraahim xiirane ayaa magaalada jowhar ka daafuray kulan looga hadlayay daafurka barnaamij lagu horumarinayo dakhliga gudaha kulankan ayaa waxaa ka qeybgalay xubno ka tirsan dowlad goboleedka hirshabelle ganacsato dhalinyaro iyo qaar ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada jowhar maxamed ibraahim xiirane wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka hirshabelle ayaa ka warbixiyey ahmiyadda barnaamijkan barnaamijkan oo wacyigelinta waxaan rabnaa hadduu ilaah yidhaha berri danbuu bilaabana ganacsatada haddii loo yimaado xoolo loogama rabo wax looga rabo male waxaan ka rabnaa in la diiwaan geliyo haddii si arrimo kale oo hadda aan rajaynayn haddii yimaadiin dadka loo diiwaan gelisan qof aan oo meesha kasoo bixin si aad ka warqabtiin hadda jowhar barnaamijyo kale oo soo socdo oon diidni qof aan shati hirshabeelle oon haysani ama degmadaas haysani ma ka qayb geli karo qofka waxaan rabnaa ganacsata ah oo shati leh oo jowhar joogo anaga nambaraan siini nambarka iskale taleefonkiisa iyo magaciisaa la suubinaa qofkaas liiska dadkaan hayn bisaa ka tartami karo hadda si aad ka warqabno inta badan shaqooyinka sabkontraada u badan reer jowhar saa hadda fahansanah oo dadkii daaqda bixinaya iyo dad isfahansan waxbaa jiro wixiina waa ku maqannahay si wixii loo helo ay dadka reer jowhar ugu soo laabtaan barnaamijkaas waa barnaamij wacyigelina diiwaangelinta dhib ha u arkina oo mid dhaqaalini laga rabo maa mar saddexaadna waa niigu soo celi waana mahadsantihiin odayaasha dhaqankana si aad ay nala shaqeeyaan annagana waxaan leenahay odayaasha waa mahadsantihiin kulankan ayaa door muhiima ka qaadanayo sidii wasaaradda maaliyadda maamulka hirshabelle iyo bulshada magaalada jowhar ay ugu wada shaqayn lahaayeen horumarinta dakhliga gudaha